الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما أما بعد waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii ka warramayey janaasada iyo axkaamteeda dhimashada iyo qofka markuu dhinto aaskiisa baabka boqol iyo hal waxa uu leeyahay ziyaaratu qabri اlmushrik waa xukmu ziyaarati qabri اlmushrik qofka gaalka ah qabrigiisa ma la siyaaran karaa mise lama siyaaran karo can abi hurayrata qaala wuxuu uhi zaara rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu soo booqday qabra ummi hooyadii qabrigeeda aamina fabakaa wuu ooyayoo wa abkaa man xawlah dadkii ka ag dhowaana waa ka oohiyey fa bakaa wa abkaa bakaa wuu ooyay wa abkaa man xawlah dadkii ka ag dhowaana markuu ooyay bay la ooyeen wa qaala markaa nebigu waxau idhi nasiib darrada dhacday isaga oo xusaya istaadantu rabbii caza wajal istaadantu rabbii caza wajal ilaahayga fasax baan weydiistay fii an astakfira laha inaan dembi dhaaf hooye u weydiiyo falam yu'dan lii la iima oggolaanin ilaahayow dembigeeda istikfaaraan u weydiiya baan idhi hooyo mae ka daabudho la ima oggolaan wastaadantu ilaahay waxaan fasax weydiistay fii an asuura qabraha inaan qabrigeeda soo booqdo fa adina lii wuu ii fasaxay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam taa ilaahay wuu oggolaaday fa zuuru lqubuur xabaalaha soo booqda buu nebigu uhi fa innahaa xabaalahaasi booqashadoodu siyaaradaasi tudakirukum almowt geerida idin xusuusinaysa faa'iidada xabaasha loo soo booqanaya in ma la martiyo ama ma la weydiista ma aha laakiin waxa weeyaan in qofku aakhiro ku xusuusto geerida inuu dhimanayo lama huraan waa caws jiilaal kol hadduu qofku dhimanayana waa inuu diyaargaroobaa taasi baa xigmad u tahay marka halkaa waxaa laga qaadanayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam labadiisii waalid inaanay islaamin baa laga qaadan ay kami gaalnimo ku dhinteen waxa weeyaan halkan waynu ku arkaynaa hooyadii isagoo nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam iyo inay ku dhimatay gaalnimo iyo in looba diiday inuu dembi dhaaf ilaahay weydiiyo xadiidkaas saxiixaa buu nebigu ku xusay ibnu maajah baa warinaya iyo muslimba waxa kale oo saxiixu muslim ku sugan qise iyaduna ka warramaysa aabbihiina nebiga inuu sidaasoo kale ahaa oo nin baa u yimid oo wuxuu idhi aabbahay nebi maxamedow ma jannu ku jiraa mise naar markaasuu idhi naar buu ku jiraa madaxaa kacay wuu iska dhaqaajiyey ninkii intuu madaxa qabsaday isagoo yaabsan nebigu uu yeedhay oo wuxuu idhi abii wa abuuka finnaar aabbaha iyo aabbahaaba naartay ku jiraan marka waxba ha yaabin buu idhi dhanbay xaggaasi waynu iska raacnay marka sidaasibaa axaadiidtu ay ku caddahay keligiina maha rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebi ibraahim aabbihiiba waxa ilahay uu tilmaamay inuu gaalnimo ku dhintay iyo nebi nuux inankiisi iyo ooridiisa marka waa qof iyo ayaankii waynu jeclaan lahayn inay labaduba islaamaan laakiin dee nasiib darradaasaa timid nebiguna waa kaa calayhi salaatu wasalaam aada uga murugooday geerida ay ku dhimatay gaalnimo adeerkii abudaalibna sidaasoo kaleu ahaayo ashahaada buu ugu taag waayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka qaarkood baa jacayl ay nebiga u qabaan daraaddeed uu yar jaanjaamaa meelaha qaarkood oo yar baydha oo nusuustan bay isku dayaan inay qallibaan markaasay yidhaahdaan hooyadiina waa habaryarihii ka dhig aabbihiisaa la sheegayna adeerkii abudaalib u rog dee u niyood baa soconaysa u niyood socon maysa naskii wuu ku cadyahay saasay culimmada islaamkuna u badan yihin annahyu can alistikfaari lilmushrikiin gaalada in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyaa la diiday gaal mar hadduu ilaahay la colaatamay ma istaahilo istikfaar can ilmusayib bni xasm qaala wuxuu hi lamaa xadarat abaa aalib alwafaah abuu aalib oo nebiga adeerkiiya markii geeridu ay ku timid ee uu sii dhimanayay dakhala calayhi اnabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaa uu soo galay aadna wuu u difaaci jiray rasuulka xigtanimo iyo tolnimo daraaddeed garab iyo gaashaan buu u ahaa gaalada wuu ka hiri jiray isagoo isba gaala nin waxtara buu ahaa waanu arkayay nebiga diintiisu inay xaq tahaye waanu ku haniinunin waxaa laga wariyaa bayd odhanaya walaqad calimtu bianna diina muxammadi min khayri adyaani albariyati diina waan ogaaday diinta muxamed inay diinaha oo diinaha khalqigu la yimaadeen oo dhan iyaduu xaqsantay waan ogaaday masuu raacin markaa wuxuu doonay inuu u gurmado waandir cashiirataka laqrabiin quu anfusakum waahliikum naara arrimahaasuu nebigu aayadahaasu dabiqaya wa cindahu abu jahl inkaar qabiya abu jahl baa ag fadhiya abu aalib ilaan saaxiib xun haddaad tol ka dhigato ama aada saaxiibba ka dhigatay iyo xigtood awrkaaga ku xidhiidhiso uu kula naargeli wa cabdullaahi ibnu abi umaya gaalkaasina wuu ag fadhiyaa fa qaala nebigu waxau ihi ay cammi adeer qul laa ilaaha ila allah adeerkayow a shahaado kelimatan kelmadun ku dhawaaq uxaaju laka biha cinda allah ilaahay agtiisa aan kuugu doodo oon idhaahdo dee markii ugu dambaysay waa kii ashahaatay ilaahayow ergadu ha ii suuro gashe eh albaabkii laga geli lahaa iyo miftaaxa ku dhawaaq faqaala lahu abu jahl wa cabdullaahi bnu abi umaya labadii gaale ag fadhiye waaweynaa baa yidhi yaa abaa aalib abu aalibow atarqabu miyaad nici doontaa can millati cabdilmualib cabdulmualib miyaad diintiisa nacaysa aabbahaagii iyo awowyaashaadii iyo kuwii ka sii shisheeyeed ku abtirsanaysa ma diintoodii baad nacaysa ti aad aabba ka soo gaadheen awowyaasha ka soo gaadhay furihii yaraa ee caantaynkaa ee qabyaaladda lagu istaari jiray ayay ku taabteen markaasay idhaan ma dhaqankii iyo diintii asalka ahayd baad ka tegaysa falam yazaalaa yukallimaani may daynin inay la hadlaanoon sida ibleyskay dhagta ka qabsadeenee ku duryameen falam yazaalaa yukallimaani may daynin inay la hadlaan markuu nebigu la hadla iyana intii leeg bay ku akhriyaan xataa kaana jeeruu noqday aakhiru shayin hadalkii u dambeeyey kallamahu bihi uu ku hadlay calaa millati cabdilmualib diintii cabdilmualib baan haystaa faqaala lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu u yidhi la astakfiranna laka wallaahi inaan ilaahay dembidhaaf kuu weydiin doono maa lam unha cank intaan la ii kaa diidin haddaan la ii kaa diidin oon qur-aan soo degin anugu kaa dayn maayee dadaalka waan wadi inaan ilaahay dembi dhaaf ku weydiiyo fa nasalat aayaddanaa soo degtay ilaahay baa wuxuu hi maa kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu nebi uma habboona iyo mu'miniinta la socota an yastakfiruu lilmushrikiin gaalo inay dembi dhaaf ilaahay u weydiiyaan walow kaanuu ulii qurba qaraabo iyo sokeeyaba ha idin ahaadeene gaal idinkama istaahilo inaa ilaahay dembi dhaaf u weydiisaan marka halkaasaa rabbi ku joojiyayoo ha ii soo ergaynin weeye gaal ha iiga soo ergaynin ninka ilaahay dafiray ee diiday xaggaad iigu soo wadaa weeye waa rafidanyi kaas waa la laabay baabkiisa wanasalad waxaa kaloo soo degtay innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa hanuunin maysid nebi maxamedow cidaad jeclaato laakiin ilaahay baa cidduu doonaya hanuuninaya halkaa kaga hadhbaabay idan markaa waxa weeyaan hidaaye nebigu uu sameeye uu dadaalay hidaayatuldalaala ayay ahayd hanuunka tusinta laakina hidaayata tawfiiqi biyad illaahi subxaanah hanuunka waafajinta ilaahay baa le waa hanuunka tusinta oo doorka rususha iyo saalixiinta iyo hanuunka waafajinta oo ilaahay unuu leeyahay subxaanah halkan ilaahay wuxuu uhi ma hanuunisid cidda aad jeceshay hanuun waa laga anfiyey nebiga hanuun kalena waa loo sugo ilaahay wuxuu uhi wainnaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim fii aakhiri suurati shuura waxaad ummadda ku hanuuninaysaa jid wanaagsan hanuunna waa loo sugay hanuunna waa laga anfiyey marka hanuun addoomuhu ay karaan baa jiro in dadka indhaha loo saaro xaqa lagu qanciyo la tusiyo tusinta iyo usharxidda taa way leeyihiin ciddii ilaahay xaggiisa ugu yeedhaysaaba dadka laakiin qancinta ilaahay baa leh can caliyin qaala wuxu uhi samictu rajulan nin baan maqlay yastakfiru liabawayhi labadiisii aabbuu ilaahay dembi dhaaf u weydiinayaa wahumaa mushrikaan laba gaalna way ahaayeen waa aabbihii hooyadii ayuu le ilaah aabbihii hooyow dembi dhaaf faqultu waxaan ku idhi atastakfirtu atastakfiru lahumaa wahumaa mushrikaan ma ilaahay baa dembi dhaaf u weydiinaysaa iyagoo gaalo ah faqaala wuxuu idhi awalam yastakfir ibraahiimu liabiih miyaanu nebi ibraahimba aabbihii dembi dhaaf ilaahay u weydiinin soo ka qur-aanku sheegay nebi ibraahim inuu ilaahay aabbihii yidhi sawfa astakfiru laka rabbii hadhow baan ilaahay dembi dhaaf ku weydiin doonaa soo kii la sheegay waan ku dayanayaa ishkaal buu ku soo arooriyey markaa isaguna marjaciya rasuulku ula noqonaya meeluu noqdu leeyahy cali baa wuxu uhi faataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigaan u tegey markuu ninkii daliili duldhigay fadakartu daalika lahu qisadii baan u sheegay fanasalad waxaa soo degtay aayaddan ilaahay uu idhi ka jawaabay uu yidhi wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiih ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah falamaa tabayana annahu caduwun lilaah tabara'a minhu ina ibraahiima laawaahun xaliim nebi ibraahim istikfaartiisu waxayd ballan uu qaaday ayuu ihi sawfa astakfiru laka rabbi markii ay u caddaatay inuu cadow ilaahay yahay aabbihiina wuu ka beri noqday isagiiyo tolkiiba wuu ka beri noqday waa awaahun xaliim mid ilaahay in badan u toobad keenoo dulqaad badan buu ahaa nebigaas marka taa ha ku lugo-ina weey oo kaa qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macah nebi ibraahim iyo mu'miniintii ku dayda baa layidhi intaasoo meelood kaga dayda ilaa qowla ibraahiima liabiihi la astakfiranna laka aayadaha istikfaarta ha kaga dayanina ibraahim marka halkaa waxaad aragtay inaynu kala ummad nahay dadka ilaahay qirsan iyo dadka diiday waa kala ummad haba isdhaleene haddii taa lagu diiday dadkii isdhale ehelka ahaa waxaa inaanay isku lahayn xuquuqdan istikfaarta yaa isku leh almru bilistikfaari lilmu'miniin waxaa la isfaray haddaba dadka alla yaqaankae ilaahay rumeeye ashahaadanayaa in iyaga istikfaar ilaahay loo weydiiyo adiguna ilaahay aada barida istikfaar dadka mu'miniinta ana ilaahay dembi dhaaf u weydiiso taasi waa maamuur waa xuquuqdaynu isku leenahay wey marka malaa'igtuna ilaahay bay dembi dhaaf inoo weydiinayaan mu'miniintana waynu u weydiinaynaa istikfaartaasaynu inaguna dembi dhaaf ku helaynaa idan markaa dee tolnimadii waa waa iimaanka kolka ah tolnimadii waxay ku soo ururtay dadku ma aaminsana sidaas in badaniye inay tahay ashahaadadii iimaanka can caaishata qaalat waxay tidhi alaa uxadiukum yaanan idinka warramaynin canii wa cani nebiy aniga iyo rasuulka wixiina soo kala maray belihii dambey u xadiisaysa caaisha hooyadii mu'miniintu taabiciinta iyo da'yartii iyo dadkii dambe ee cilmigii aada loo jeclaa ayay tidhi miyaanan idin xadiisaynin aniga iyo wixiina soo kala maray nebiga qulnaa balaa markaa waxaan ku nidhi buui raggii ka warinaya xadiidka caaisha noo sheeg waa jecelna qaalat waxay tidhi lamaa kaanat leylatii habeenkaygii markuu yimi allatii huwa cindii agtayda uu joogay tacnii waxay ujeegtaa waxay ujeeddaa annabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulku habeenku wii soo hoyanayay markay soo gashay ee uu soo hoyday inqalaba wuu soo noqday macnaha can ilcishaa buu ka soo noqday ama inqalaba can ilfiraash furaashkiibuu ka gadoomay labadaaba shuraaxdu way ku macnaynayaan furaashku iska rogay ama cishaa'igu ka soo noqday fa wadaca markaasuu dhigay naclayhi cinda rijlayhi kabihiisii buu dhigay halkan cagaha agtooda ila meesha sariiro dhaadheer iyo lama fuulayee kabta iyo furaashku way isku dhow yihiinuun gobashiisaa yarbaa halkan u taalla kabtuna cagtunbay u taallaa uun waa judh yudh saasay nolosha ku fiicanta noloshaa yare iska basiidka en brotokolaadka iyo quyuudda iyo shuruudaha iyo ka ilaalin iyo waxaa lahayn halkan agtiisa kabtiisu taalla wuxuu doonayaa si dhaqsa ah inuu kaco wa basada wuu yar fidiyey darafa isaarihi isaarihi guntigiisa darafkiisiina calaa firaashiibuu ku fidiyey oo iyadana duraaxadna waxa kanuu hoosta ku guntan yahay goyiisan hoosena waa duraaxad oo iyadana dee markuu iska furay firaashkiisaa yar buu duldhigtay khalaas maa asalaha maxaa ka dhibya falam yalbas maba jooginba ilaa raythamaa qadar unbuu joogay danna uu maleeyey annii qad raqadtu inaan seexday raythamaa macnaha qadrama ilaa qadar uu u maleeyey inaan seexday unbuu iska yaro joogay iyadana way seexanaysaa isna wuu seexanaya bacda cishaai markaa kolkuu is yidhi way seexatay ayaa uma tacala wuxuu ilabay kabihii ruwaydan si yaroo dhaksa ah macnaha si sahlan weeye sanqadh la-aan uu sanqar tiranaya sanqadh la-aan buu kabihii gashaday wa akhada ridaa'ahu ruwaydan goyisiina sanqadh la-aan buu ku qaatay uma fataxa albaaba ruwaydan albaabkiina sanqar la-aan buu ku faray sanqar yaraan wa kharaja ruwaydan sanqar la-aanna wuu ku siibtay wuu jaan tiranaya sanqari ma jirto way iyaduna hoosta ka eegaysa wajacaltu waxa aan bilaabay aniguna aan yeelay dircii diracaygii fii ra'si madaxi maradii aan gashanayay aniguna xagga saraan soo gashaday wakhtamartu waan hagoogtay khimaarkii baan dhakada ku duubtay wa taqanactu isaari go-ee aan hoosta ka guntanayeyna dhakadaan kusii duuduubay si aan la ii garan way ku niqaabatay waindalaqtu fii aarihi markaasaan raadkiisii daba dhigtay ana kolkuu halkaa ka baxay ana waan daba jaqabsaday xataa jaaa albaqiic xabaalihii baqiic buu tegey fa rafaca yadayhi alaaa maraat gacmihiisiibuu saddex jeer kor u qaaday fa abaala wuu dheereeyey ducadii saddexda jeer uu ku celcelinayo qubuurtu u ducaynaya uma nxarafa wuu iska soo laabtay fanxaraftu ana waan soo laabtay fa asraca wuu soo degdegay fa asractu ana waan soo degdegay faharwala wuu gucleeyey faharwaltu waan gucleeyey fa axdara wuu orday fa axdartu ana waan orday wa sabaqtuu markaasaan ka dheereeyey ila waa inan yaroo ka fudude markaasaan u jaray bay tihi marka axdara waa guclada orodka dhaafsan weeye dhababaco waa dhababaceey fa dakhaltu markaasaan gurigii galay daf baan idhi way isyar makeekiyaysaayoo waxay iska dhigaysaa inay halkii huruddo falaysa arrinku muu noqonin falaysa shay-un wax kale ma jiraan oo aan qabtay ilaa anidajactu markiiba waxaan iska dhigay mid khuurisay waan jiifsaday hawl kaloon qabtay ma jiro meel kale ma taataabanin dam waan isjiifiyey fa dakhala markaasuu soo galay fa qaala markaasaa wuxuu idhi maa laki yaa caaisha caaisha maxaa kugu dhacay xashyaa xaalaa tahay raabiyatan xaalaa tahay waa laba xaalo marka waxa weeye xashyaa waa ism maqsuura macnaheeduna waxa weeyaan mutanafisa oo soo adiga neef tuuraya raabiyatan ee calooshu kolba korkuu soo kacaysa markuu qofku hihihin leeyahay dee kolbay uurtu soo buurnaanaysa oo maxaa dhacay waad neef tuuraysaa calooshiina korbay kolkaad neefsanaysa iyo kolkale way ku soo buuran tahay markaa waxa weeye isaga qudhiisu ninaan maaragtay waraysi buu la yaro yeelanaya wuxuu iska dhigayaa bal inay u yaro xeel baxdo xashya raabiya qaalat waxay tidhi laa wax kale ma waxba ma jiraa qaala markaasaa wuxu uhi latukhbirinii wallahi inaadii warrami aw layukhbiranni alatiifu alkhabiir ama ilaahii xogogaalka ahaa ee cid walba arkayba ii warrami warkuwuu iska caddaana ama adaa sheegi buuhi ama ilaahay ashkataa ka dhacday meeshii qultu waxaani bay tidhi yaa rasuula allaahi biabi anta waa ummi aabbiyi ooyaha allaha kugu furtee fa akhbartuhu lkhabara warkii baan u sheegay dee waxaansi waa kan dhukusay armu islaamii kale xaggooda u ruqaansamay sidhinkii hinaasaha ayaa yaro taabtay hinaasaha xaaskii nebiga dayn waayey iyo rasuulkooy ag joogto iyo cadaaladiisii iyo casrigaa aad garanayso goormuu joogsan dee wadaadiyo waralno kale toona ka joogsan maayo markii aan intaa idhan iska qirtay ayaa waxa ay tihi faahbartu lkhabr qaala wuxuu ihi fa anti adugu asawaadu ma qofkii madoobaa baad ahayd alladii qofkaasoo ra'aytu amaamii hortayda aan ka arkayay oo ma qofkii aan eryanaye isoo aan soo daba ordayay madoobaa baad ahayd ma madow mudutuushii baxaysee soo madoobayd baad ahayd qaalat waxay tihi nacan baan ku idhi falahazanii fii sadrii markaasuu laabta iga gujiyey lahzatan gujin awjacatni i xanuujisay jug buu saa laabta iga siiyey waa edbin weeye islaanta waa la jugayn karaa waa la edbinayaa waaya ilaa qalad bay qaratay moogti markaa wuu edbiyeyoo xoogaa iyo saasuu laabta jug igaga siiyey kaftanna wuu ugu darayaa gacantiina wuu raaciyay oo tii madoobeed sii dhukusaysay baad ahay sii digdig lahayd jug buu markaa laabta igaga siiyey lahsadu waa gujinta uma qaala markaasaa wuxu uhi adananti ma waxaad malaysay an yaxiifa allaahu calayki inuu ilaahay kaa eexanayo warasuuluh oo ma waxaad moodaysay inuu ilaahay rasuul kaa eexday ilaahay rasuulkiisa baad eex ku tirisay markaa dhirbaaxadu saasay jugtaasi waxay manaa waad istaahishaa weye ilaa rasuulku kuma kaco waxaan ilaahay ogolaanin waxa uu ku kacay haddaad cadaalad darro u malaysay isagii ilaahayba cadaalad daraad ka filatay qultu waxaan idhi mahmaa yakun mahmaa yaktumu nnaasu faqad calimahu allah in markaas mahmaadu waxay ciraabayaan inay tahay asmaadii wax jasminaysay ama shay jaasima inay noqonaysay mahmaa yaktumi nnaasu dadku inkastay wax qariyaan ama shay kastay dadku qariyaan faqad calimahu allah ilaahay baa og wixii dadku ay qariyaanba alluun baa og marka xataa haddaan wax kaa qariyana dee miyuu kaa qarsoomaya intaasay raacisa qaala wuxuu yidhi sababtiibuu markaa u sheegay waxay malaynaysay waxaan ahayn baa jiraba qaala wuxuu yidhi fa inna jibriila ataanii malagii baa i yimi xiina ra'ayti markii aad i arkaysay markii aad aragteen tegey malaggaa i yimi oo ii gacan haadiyey walam yadkhul calaya aqalkaygumuu soo gelin aqalka muu soo gelina albaabkuu iiga gacan haadiyey sababtu u soo geli waaye waqad wadacti hiyaabaki dharkaagii baad dhigtay mar haddii aada ooridii aqalka joogtay ahayd oo dhar dhigatay wuxuu diiday inuu soo galo malag wuu xishooday fa naadaanii halkaa dabaduu iga gacan haadiyey fa akhfaa mink wuu kaa qarsoonaa ee wuu kaa qarsoomay fa axbabtuhu faajabtu markaasaan anaguna yeedhmadiisii aqbalay yeedhmadiisii baan mar hadduuna isagu kuu soo gelin anna ii yeedhay kaa xishooday faajabtu waan u tegey fa akhfaytuhu mink waan kaa qariyey waxba kuumaan sheegin fadanantu waxaanaan moodayey an qad raqadti inaad seexatay baan moodayey wa karihtu an uuqidaki inaan ku soo toosiyana waan diiday inaan ku toosiyana waan diido waa ixtiraamka nabiga calayhi salaatu wasalaam ooridiisaa yar buu ixtiraamayaa leeyahay iska hurudo wakhashiitu waxaanaan karaahiyaystay an tastawxishii inaad cidlaysato ilan guriga labadoodaa jooga marka hadduu keligeed kaga tago way yaro cidloonaysa waana qof yar markaa waxaan isdhi waanay hurudaa daah hadday toostona way cidloon fa amaranii malagu wuxuu i faray an aatiya albaqiic xabaalaha baqiic inaan toogo fa astakfira lahum ilaahay dembi dhaaf aan u weydiiyo qultu waxaan idhi kayfa markaa intaasiibuu arrinkan u socday wuxuu ahaa ergadaa iyo istikfaartaasaan ugu tegay ummaddii inaga horraysay aasnayd ee islaamka ahayd ee xabaalaha ku aasnaydee reer madiina anigu halkaasaan u socday adna waxaasaad iga malaynaysa waa kala kaan qultu waxaan idhi kayfa aquulu yaa rasuula allah oo anigu maxaan idhahdaa haddaa markaan xabaalaha booqanayo waa xadiidkan ilahay wuxuu daliil u yahay booqashada xabaalaha inay dumarku booqan karaan kayfa aquulu yaa rasuula allah maxaan idhahdaa markaan xabaalaha booqdo qaala wuxuu uhi quulii waxaad tidhahdaa ha booqanin ma odhan laakiin ducadii buu sheego wuxu uhi waxaad tidhaahdaa assalaamu calaa ahli diyaar min almu'miniina waalmuslimiin yarxamu allahu almustaqdimiina mina waalmustaakhiriin wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun inta akhribuun assalaamu calaa ahli diyaar dadka guryahan degan nabadgelya dushooda ha ahaato min almu'miniina waalmuslimiin dadkii ilaahay rumeeye u hoggaansamay ahaa marka waa deegaan deegaan hoose weeye caalamulbarsakh bay ku jiraan waxaa ka muuqanaya sida loo salaamo dadka noolunbaa loo salaamaya kuwa dhintayna calayka asalaam maruu nebiga ninku yidhi buu lahaa salaantaasi waa taxiyatulmowta dadka dhintay salaamtoodii weeye marka taana waa la odhan karaa tanna waa la odhan karaa waana deegaanoo in qabri la dumiyo laga qaado qofka waa gurigiisii oo lagu qabsaday waa qof la raray ilaan waa daaruu ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam allah u naxariista almustaqdimiina mina kuwa inaga mid ahe horeeye walmustakhiriina iyo kuwa dambeeya idinkiinan horeeye annaga dambeeyaba allah inoo wada naxariista waynu u baahannahay wainnaa in shaa allahu bikum laaxiquun annaguna hadduu ilaahay doono waanu idinsoo haleeli waa hubaal inaannu idinka daba imanayno marka in shaa allahu ma aha inuu nebigu ka shakisan yahay dadka dambe inaanay imanaynin waa tabaruq baa laydhaha tabaruq waa barakaysi ereyga ereyga marna waxaa loo sheegaa in sha allahu tacliiq wax lagu xidhayo marna waxaa loo sheegaa tabaruq barakaysi saa daraaddeed baa ninku hadduu xaaskiisa ku yidhaahdo waad furantay in sha allahu waxaa la weydiinayaa maxaad uga jeeday ma tacliiq mise tabaruq marka hadduu idhaha ereygaan barakaysanayo dee afkii wanaagsanaa baan ku hadlay waxaa laleeyahy dalqadii way dhacday laakiin hadduu yidhaahdo maya waan ku xidhayay dee inuu ilaahay dooniyo in kale ma kala garanayna islaantiisii uu qabaa oo ma ka furmayso waa kala xukun waxaynu u tafsiilinaynaa xadiidka mustafaadaadkiisana kuwaasaa ka mid ah marka ninkan waxay u cishqi gelinaysaa warkan ay qisada u sheegaysa markay lahaydba kuu sheega anigii nebiga wixiina soo kala maray maxalushaahidkana waad iska fahamtayoo dee nebigu wuxuu safarkaa u galay iyo guuragalkaa siyaarada qubuurta mu'miniintii dhintay buu ilahay istikfaar u weydiinaya kuwa noolba can caaishata qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa kullamaa kaanat leylatuha habeenkeedu markuu yimaado min rasuulilaahi ay ku leedo gabadh waliba habeen bay nebiga ku lahayde habeenkeedu marka uu yimaado yakhruju fii aakhiri leyli habeenka gadaashiisuu baxayay qaybta dambe ila albaqiic baqiic xabaalahaasuu baxayay oo masaajidka ku dhow marka taa laftigeeduna inuu dee habeen qurhaba aanay ahayna siyaarada xabaalaha ee habeenkii ay nabiga ka soo noqnoqonaysay ayuu xusay markaa nebigu halkan xadiidku xusaya oo maalintii qura aanay siyaarada ku egayne qofku habeenkii marka sanqadhu joogsato ee gudcurka ay tahay uu qabri moodayo dhulkaba inuu qabrigaa kusoo xusuusto fa yaquulu markaa wuxuu odhanayay ducadaasuu akhriyayay assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniina wa innaa wa iyaakum annaga iyo idinkuba mutawaaciduuna hadan berri baynu ballansanay ila ilaahay baa wuxuuhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah waltandur nafsun maa qadamat liqad aroorta naf waliba waxay u diyaarsatay ha eegto aroorta waa goorma waa qiyaamaha waxaa la yidhaha kullu aatin qariib maca liyowmi alhad maanta berri unbaa wehelisa adigu maantaad joogtaa waxa ku xigaa waa berri wax berri la yidhi yar ah waynu ballansannay waa isku soo soconnaa aw amase muwaakiluun ayaynu nahay waxay ku macneeyeen yatawakalu bacdunaa bacdan bishafaacati washahaada kuwa isu cuskanayaynu nahay markhaati iyo ergo muwaakiluun oo bimacnaa mutawaakiluun kuwa isu taalo saaranaya oo iskula tiirsanayaynu nahay inaynu isu markhaati kacno aakhiro oynu isu shafaaco qaadno halkaa horteennaynu ku ballansannay idinna waa naga sii horraysayna anna waanu idinka dambaynay sidaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam naftiisa aakhiro u geynaya allaahumma kfir liahli baqiici lharqad allaahuma kfir ilaahay ow dhaaf liahli baqiici lharqad xabaalaha magacan la ydhaahdo baqiiculharqad ilaahw dembi dhaaf dadka ku nool macnaha ku jira ku aas baqiic waa meesha bannaan harqadkuna waa geed macnaha waxa weeye bannaankii geedkaa lahaa waa qudhaclayda adigoo yidhi oo kale bannaanka qudhaclay dee geedkaasaa ku badnaa markaa saasaa baqiic haddii aada maqasho waa banaanka qarqad kala wey markii dambe dee uu iska baaba-ay geedkiiyo berigaa horu kaynahaa sidaasibaa markaa dhaqankii rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalam can buraydata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu aha idaa ataa cala almaqaabir xabaalaha markuu yimaado qaala wuxuu odhanayay assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiina wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun antum lanaa farad idinku ceelal yaanootiina waa naga horraysa wanaxnu lakum tabc anana waa idin daba soconnaa as'alu llaha alcaafiyata lanaa walakum as'alu llaha ilaahay baan baryaya alcaafiyata inuu ina caafiyo lanaa annaga iyo walakum idinkaba inuu ina wada caafiyo oo cudur ka weyni ma jiro dembiga iyo cadaabka macsiyo iyo cadaab iyo cadho alle cudur ka weyni ma jiro cudurrada dilaaga ee ugu khatarsan maaha kuwa adduunyada kugu dhace waa ka aakhiro kaa helaa waa iimaan la-aanta iyo ayaan darada ka timaada ila waa cudur dilaayoon kaa hadhay ilaahw kaa naga caafimaada markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ducadaasu faatixada halkaynu ka akrina ka akhriyi jiray taasaana la akhriyaya ta markaa nebiga ka soo aroortay taasay ahayd istikfaarta ducada xabaalaha qubuurta marka la soo maro waanay fiican tahay qofka haddii meel lagu aasayo jamaca muslimiinta in lagula aaso oo xabaalina xigtaysile oo way isweheshanayaan waana isbooqanayaan waana iska warhayaan bay idhahdaan culammadu caalamkaa barsakha sidaa daraaddeed midlo in qofkii lagu faquuqaa ducadan u waayaya iyo dadkii ku tukan lahaa iyo kuwii u ducayn lahaa ayuu waayaya marka inta meel gaara lagu qufuli lahayo maqsin qofka ummadda islaamka ha lagu dhexaaso sidoo kale xabaalaha gaalada in lagu aasaana dee ayaan darraday leedahay waxa weeye ducadanu qofki waaya ilaan xabaal gaal baa loo dhaafaya oo waa la nacdalaa gaalada xabaalahooda nin asxaabiyu nebigu ku laasimiy u kuuhi mar kastood xabaal gaal soo marta nacda cadho allah ku tuur dee waa kala ummad wey can abi hurayrata qaala wuxuu uhi lamaa maata najaashi asxaabigaasi markuu dhintay qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau uhi istakfiruu lah ilaahay dembi dhaafu weydiiya ninkaa reer xabashiyeeda islaamay ee cadaaladda badnaa ilaahay dembi dhaafu weydiiya can abi hurayrata qaala wuxuu uhi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nacaa lahum asxaabta wuxuu geeridiisa ogeysiiyey annajaash asxaabiga saaxiba alxabasha qolada xabashida la idhaahdo saaxiibkoodaha madaxda u ahaa filyowmi maalintiibuu asxaabta ogeysiiyey alladii maata fiihu dhintay faqaala markaasuu rasuulku yidhi istakfiruu liakhiikum walaalkiin dembi dhaaf ilaahay weydiiya atashdiidu fi ljuluusi cala alqubuur waxaa aada loo adkeeyey xumaantuu leeyahayna aada looga digay qubuurta in lagu dul fadhiisto daarayn laga dhista iska daa inaad qabri meel halkaas dabada saarto ama ku kada loobsato ama ku joogsato dembigay leeda eg waa ixtiraam qofka muslimkaah markuu nool yahay mar kaleba ixtiraam buu leeyahy can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu uhi laan yajlisa axadukum midkiin inuu ku fadhiisto dad yahow calaa jamratin dhimbiil caddaatay inuu dabada saaro xataa taxriqa hiyaabah jeeray dharkiisa gubto khayrun lahu waxay u dhaantahay uga wanaagsantay min an yajlisa calaa qabrin inuu xabaal ku fadhiisto macnaa intood aada yar halkan dhimbiil sidaa u holcaysa dabada saarto oy dharka gubto hadday dharka gubto maxaa jira dee jidhkiibay gubtay ilaa laftay socon juuqdaasay odhan doonta oo jidhkaagaa shafshaflayn taasi waxa ay u dhaantaa inuu xabaal ku dul fadhiisto macnaa cadaabunbaad uga dhacaysaa wey inaad qof muslima xabaashii ku dul fadhiisato ama ku ciyaarto ama ihaanaysato ama xamaam ka samayso ama dhisato ama beerato can camr bni xasmin can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi qaala wuxuu uhi laa taqcuduu cala alqubuur xabaalaha ku fadhiisanina marka mid qof la aasayo kanaad aasayso sidaad u ixtiraamaysa kii sii aasnaana u ixtiraam ilaa waa isku mide waa laba islaamoo wada ashahaadanaya way kala horreeyeen marka duugoobidday xabaashiisu duugowday dee lagu nici maayo ilaa waa qofkii imakan meydkii imakun weeye waa kii ninkii ka naxeey haddu sii go-ay beeday siteen baa ka dhacayoo markaasuu yidhi ar haddu sii go-ay markii hore sahal bay hayde dhiciddaa uu inaga dhacay iminkuu naftu kasii ba iminku sii dhintay marka macnaheedu waxa weye saa uu qofkaa looga nuxun baa kana looga naxayaa ixtiraamkii iyo tartiibtii baa la ilaalinaya itikhaadu alqubuuri masaajid maa xukmuhaa masaajidadiio xabaala laga samaysto oo xabaal iyo masjid laysku lifaaqo shareecaddu maxay ka tidhi nebigii ummaddani muxuu ka yidhi sala allahu calayhi wasalam waa laba meelood oo kale kaanoo meella ilaahay baa lagu caabudaa dahaara looga baahan yahay iyo khushuuc iyo daacadnimo iyo in ilaahay toos loola xidhiidho meelna qof muslima waxaa lagu asturay hilbihiisii baa lagu asturay iyo qolfoofkiisii si isha bani aadamku aanay ugu dhib mudanin uga nixin isagana loo ihaanaysanin marka waa laba meelood oo kala duwan can caaishata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxu uhi lacana allah allaha nacdala qowman qolo ittakhaduu ka dhigtay qubuura ambiyaa'ihim nebiyaashooda xabaalahoodii masaajiddo ka dhigtay ummadda ambiyadoodu qabriyaashii ay lahayd ka dul dhisay masaajidee labadaa isla doontay allaha nacdalo saasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam kuwu ujeedaana kuwanay ahaana u soo horreeyey can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu ihi lacana allahu alyahuuda waannasaara yahuudiya kiristanka allaha nacdalo ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid ambiyadooda xawaari ay lahaayeen masaajiday ka dulliseen marka dhaqanka noocaasi waa dhaqanka gaalada ee ahlukitaabka nasiib darra haysata weeye in badanoo dadka muslimiinta ay culimadoodii iyo dadkii cibaadada badnaa inta faraha badan waxaad arkaysaa qabrigii iyo masaajid isa saaran oo ama uu ka dul dhisan yahay ama uu dhinaca ku hayo ama qiblada u saaran yahay waa dhaqan dakhiilahoo ina soo galay arrin aada u dhib badan weeye nebiguna calayhi salaatu wasalaam erayadanoo kale wuxuu lahaa markuu sii dhimanaya naftu ay kasii baxaysay isagoo caaisha waxay leedahay ummaddu uga digayay arrintaasi aanay u fudaysan dhul badan baa markaad aragtay imaam fulaan imaam fulaan imaam fulaan berigaan qaahiro tegay baa waxaan idhi bal hadda raafici iyo shaafici iyo rag badan oo maaragtay a'immada ka mid ahaa dee culimmadii asxaab almadaahib almatbuuca ayaan balaan soo siyaarana qubuurtooda mid walba masaajid unbaan ugu tagnay iyo qabri aada loo xardhay oo marmar un lagala daalay marmar aada yaabayso casriga uu ahaa iyo adoonaysa mal imikaba lama hayo iyo masaajid baa dhag ku ah marka waa dhaqan ummadda soo galay weeye oo ay tahay runtii in la iska daayo nebiga la raaco calayhi salaatu wassalaam sidaa daraaddeed baa qabriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa hadda masaajidkan almasjid annabowi laydhaha madiine ku yaalla masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam tawsicadiisu ama in la ballaadhiyo oo geesta qiblada loo ballaadhiyo waxa hortaagan qabriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam bari baa loo ballaarhiyey galbeedna waa loo ballaarhiyey sidoo kale waqooyi ama xagga qiblada aan ahaynna iminka waa loo ballaadhiyey cimaarada aada u waaweyn oo boqolaal milyan oo dollar ku dhisan ayaa la dumiyey hadda oo dul dib loogu ballaadhinaya masaajidka marka xaggan hore maxaa ka hortaagan haddii la ballaadhiyo qabriga rasuulka bartanka masaajidka tegaya iyadoo la ogsoon yahay iminka dee inuu masaajidka ka baxsan yahayoo koonaha bidix uu yaallo marka taasi iyo xabaalaha baqiic labadaasaa qiblada ka hortaagan masaajidka rasuulka marka wuxuuna fursad uu ka haystaa inuu dib usii socdo uun ee horay qabrigiibaa soo soo celinaya karaahiyat lmashi bayna alqubuuri fi nnicaali sibtiya waxaa la karaahiyeystay in lala dhex socdo xabaalaha fi nnicaali kabihii asabtiya ee maaska ahaa ama dee wax dhagora aan lahayn leedarka saafiga ahaa siinka miyuu fadxiyey mise uu kasriyey ya asibtiya kabuu laba qaybood bay ahaanoo qaar intoo aada loo xooriyo loo magdiyo ayaa laga dhigaya sida masallaha oo kale waa maaskeennan imikee dee warshadu ay safeeyaan oo kale beryihii horena maaska dee waa tiisaa loo samayn jirayoo masallahaba laga dhigi jiray iyo sibraarka iyo qaybna waxaa la iska ilan jiray iyagoo dhogortooda leh dabcan way kala qiimo badanyihin waanay kala qurux badanyihin marka sheekhu labada baab uu isku xigsiye kolkaad eegto axaadiidta qaarkood waxay ogol yihiin in lagu xidhan karo kabihii xabaalaha dhexdooda waa kusoo wado kanina wuu diiday marka kabihunbaa laba qolo laga dhigayaa buuli qayb aan lagu dhex gashanayn xabaalaha oo waa kabaha maaska ah ee dadka qaarkood markay gashan yihiin kibirgeli karo ilaa ninka kab qaaliya gashani kolbalba hoos buu jallaacayaa khushuucdii iyo way ka yar maqan tahay geeri xusuusashadii qofku hadduu alaab qaaliya ku taagan yahay dad kolba hoos buu eegayaa waxaa laga yaaba inuu iyagana leeyahy bal eega meeshana loogama baahnaa wax la eegeega iyo iyo kibir loogama baahnaa dareenka noocaasoo kale ah baa loo diiday kuwan kale laakiin abushacarka ah ama dhagorta leh iyagu ma laha dareenka noocaas waa la fasaxay markaa marka masalada sheekhu waxa uu ka raacay qoladii dhexdhexaadka ayuu ka raacay oo ahayd in la yidhaha kabaha kuwa xadiidku diidayna waa mamnuuc kuwaanu diidina kuwa ka soo hadhayna waa sax jumhuur ulculamaa sida culimmada islaamka u badan yihiinna waxa weeyaan in lagu gashan karo kabaha oo ay karaaho aanay ahayna jaa'is tahay xabaalaha marka la dhex joogo in kabaa la iska gashan karo xadiidkanna way ka jawaabeenoo waxay yidhahaan xaaja khaas ninkan kabihiisa ayaa ama nijaas lahaa ama kibir buu nebiguga shakiyey ama harag bakhtiyaaba laga soo waariday intaa wuxuunku waxyaabay ku sheegeen saasee waawileen laakiin intoodii faraa badnayd culimada xaggaasay mareen qowlka saddexaadna waxa weeyaan ama kabahan ha ahaadeen maaska ama kuwii kaleba ha ahaadeene inaan wax kaba aba lagu gashan karin xabaalaha ilaa xaalata daruura dee in dhib imanaya mooyaane oo maalan kulayl aad u badan baa ka jira qaniin baa ka jira qofkii waa la qaniinayaa qodax baa jirta arrimahaasi de hadday jiraan waa daruura oo qasab bay noqonaysaa adaruuratu tubiixu lmaxduur taasi waa xaalad khaas marka saddexdaa qowl weeye qowlka dhexdhexaadkaabu sheekhu qaatay marka ah kabaha qaybta kibir keenaysu in laga daayo iyo took iyo faanku ka muuqan karo qolyahan markaa odhanaya kaa dambe iyaguna ka jawaabayaan odhanaya kaba o dhan waa mamnuuc can bashiir ibni nahiikin ana bashiira bna aljasaasiy alkhasaasiya ninkaa isagaa oo markiiba maaragtay nebiga soo islaamay nebiga rumeeyuu islaamay ayuu rasuulku weydiiyey sala allahu calayhi wasalam magaciisa oo wuxuu ku uhi war magacaa markaasaa wuxuu uhi zaxmi baa layaa zaxmi dee saxmaduna waa meel lagu xiiqay uun kolkaasuu uhi mee zaxmi iska daayo bashiir baa lagudhaa imika laga bilaabo ibn alkhasaasiya khasaasiyaduna waa islaan qolyaha qaarkood waxay leeyihiin waa hooyadii qolyaha qaarkoodna waa ayeydii aabba bay leeyihiin marka ninkaa odayga ah asxaabigaa qaala wuxuu uhi qultu waxaan hi kuntu waxaan amshii maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkan la socday fa mara calaa qubuuri lmuslimiin xabaalaha muslimiintu soo maray fa qaala wuxuu markaa nebigu yidhi isagoo kuwii muslimiinta hambalyaynaya laqad sabaqa haaulaai sharan kaiiran laqad sabaqa haaulaai muslimiintaa dhimatee waxay ka dheereeyeen sharan kaiiran balaayo badan balaayo badan bay khayr sii qaatee balaayo badan bay ka dhinteen maxaa balaayo ka dambayse wey uma mara calaa qubuuri lmushrikiin dee markaa jaahiliyadii iyo xumaanteediibay ka tegeen wey ila ilaahay jaahiliyuu ka badbaadiyo o iimaan bay calaf u qaateen iyagoo alla yaqaan oo ashahaadanaya islaameen jaahiliyadii kumay dhiman uma mara wuxuu soo maray calaa qubuuri lmushrikiin gaalada xabaalahoodii fa qaala wuxuu uhi laqad sabaqa haaulaai kuwanina waxay ka hor dhaceen khayran kaiiran khayr badan islaamnimo iyo diin iyo iimaan ummaddu calfatay dabadood bay kuwana ka horreeyeen ayaan daraa ku dhacday kuwana fa xaanat milhu waxa ka dhacday iltifaatatun daymo daymaa ka dhowaatay fa xaana manaa xaanat isala qarubat isala fa xaanat minhu iltifaata daymo ayaa ka degdegtay nebiga si dhaksaabuu u jalleecay meel fa ra'aa wuxuu arkay rajula nin yamshii bayna alqubuur xabaalaha dhexdoodu soconaya fii naclayhi labadiisa kaboodna waa iskaga taagan yihin nin labada kabood ku taaganoo xabaalaha dhex soconaya fa qaala wuxuu uhi yaa saaxiba sibtiya yaa saaxiba sibtiyatayni ninkaa labada maaska a gashanow alqihimaa waar iska tuur xabaalaha laguma dhex socdo kabo saas ugu jawaabay atasiiru waxaa la fududeeyey fii ayri sibti fii kayri sibtiya kabaha aan sidaa maaskaa quruxda badan ahayn in xabaalaha lala dhex socdo waa la saamaxay can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxu uhi ina alcabda idaa wudica fii qabri qofka marka la dhigo iilkiisa qabrigiisa marka la dhigo watawallaa canhu asxaabuh ehelkiisa iyo asxaabtiisina ay ka tagaan innahu isagu macnaa naftii baa lagu soo celinaya innahu isagu la yasmacu wuu maqlayaa qarca nicaalihim kabahooda sanqadheeda jalam jalam hadalkanay hadlayaan iyo alaabta iyo guuxa gaadhiga waxaa iska dhaaf jaqaf jaqafta yar buu maqlayaa buui marka waxa weeye naftii baa lagu soo celiyey waxa la su-aalayaana waa isagii iyo naftii oo isku jira waxaa la cadaabaya ama la jannaynayaana waa ruuxdii oo lagu soo celiyey iyo jasadkii oo wada jira marka xadiidkana wuxuu inoo muujinayaa dee dadkii oon weli xabaalihii ku dhex jira oo kabihii gashan ayuu tilmaamaya halkuu markaa sheekhu ka daliishanayo iyo culimmada jumhuurtuba oo halkaa waa niman kaba gashan oo sanqadhaya oo jaqafjaqaftaahaya oo xabaashiina ka agdhow qolyaha kale kaba lamama gashan kale kaa hore qaatayna kanbay ka jawaabeenoo waxay leeyihiin dee riwaayooyinka qaarkood baa waxay sheegayaan idaa tawallow mudbiriin markay dadku jeedsadaan ay dhaqaajiyaan marka waa inay xabaali ka dhex baxeen goortan ay sii jaqafjaqaf leeyihin waa maray xabaali ka dhex baxeen bay dhah taasina waa ta'wiil yara futurugsan almas'alatu fi lqabr su-aashii qabriga qabrigii dhammaa xabaal iyo ninkeed loo kala teg soomaalidu waxay dhahaan xabaal iyo ninkeed loo kala teg bay maraysa maxaa soo biiray talow waa la isku helay halkaa imtixaan bay baratee imtixaankii ugu adkaa baana halkaa ka bilaabmaya imtixaanka ugu adag insaanka gudbaana uu qaadanayo shahaado qaaliya oo aanu iilanaynin dabadeed ayaa halkaa lagu gelaya can anas bni maalikin qaala qaala nabiy ullah sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay waxau uhi ina alcabda idaa wudica fii qabri addoonka marka qabrigiisa la dhigo watawallaa canhu asxaabu asxaabtiisiina ka tagaan iyo dadkii wehelinaya soo qaaday jinaasadiisa innahu la yasmacu qarca nicaalihim wuxuu maqlayaa sanqadha kabahooda qaala wuxuu uhi fayaatiihi malakaani laba malag baa u imanaya labadaa malag axaadiidta markaa saxiixa may sheegin magacooda laakiin axaadiidan qawi ahayn baa tilmaamaysa in magacooda munkar iyo nakiir laydhaa fa yuqcidaanihi way soo fadhiisinayaan wuxuba intaasay isu jiraan waynu daboolnay waaba loo bilaabayba howlgalkiibaa bilaabnay soo fadhiiso baa loodhan soo fadhiiso jiifkiiyo wixii baa laisla dhaafay fa yaquulaani lahu waxay ku odhanayaan maa kunta taquulu maxaad odhan jirtay fii hada arajuli ninkan maxaad odhan jirtay ninkan maxaad u taqaanay ninkan ninku waa kee waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu nebi maxamed fii haada arajuli maxaa loogu tilmaamay marka hore haada waa ismu ishaara ismu ishaarana markay culammadu tacriifinayaan luqada waxaa la yidhaha maa yucayinu musamaahu bilishaarati alxisiya waa shayga cidda lagu tilmaamay ku cayima farfiiq ciddii lagu cayimee loo lagu tilmaamaya wuxuu kuugu cayimayaa maskaxdood ka taqaana maaha laakiin muuqaal buu ku cayimaa ismu ishaaro wixiisa ha kan markaan ku leeyahay waa in ama afka aan ku ishaara ama farta ama xaggiisa eegaa idanka halkaa waxaa laga faa'idaysanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam muuqaalkiisi in qofkan la tusayo oo markaa sawirkii rasuulka ama rasuulkaba ha la keeno goobta ilaa waa u dhib yarta ilaahay subxaana wa tacaala oo xabaal walba ha yimaado dadka caalamka dhinto oo dhan ama sawirkiisii ha la keena ninkan maxaad odhan jirta maxay u odhan waayeen maxamedkan dee talqiin bay noqonaysa haddii qof imtixaan laga qaadayo dee magaciisa looma sheego hadday yidhaahdaan maxamedkan dee waa maxamed buu odhan laakiin ninkan baa la ninkan khalaas sawirkaa ma taqaana marka la idhaahdo dee markaa haddaad taqaanana waad sheegi haddii kalena waa fashilmaysa fa ama almu'min qofkii ilaahay rumeeyey fa yaquulu wuxuu odhanaya ashhadu annahu cabdullaahi wa rasuuluh waxaan qirayaa dadkana u sheegayaa inuu yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay saasuu le waa addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay waa addoona ilaah maaha sida kristanku sheegeen ciise ku sheegeen nin caadiyana maaha waa ergadii alleh marka moxamed muu odhanin arrin magacyada kale iyo abtirsiimadiiy wixii waxaa ka halkii sifada loo weydiinaya waxa weeye waxaa la rabaa tacriif diiniya la rabaa tacriifkii diinigaha oo kale caqadigaha fayuqaalu lahu waxaa la odhanayaa undureeg ilaa maqcadika min annaar bal halkaad naarta haddaad gaal noqon lahayd ka geli lahayd eeg taase meeshaa iscunaysa holcays halkaasaad ka geli lahayd haddaad kelmadan seegi lahayd naarta qad abdalaka allaahu bihi halkaa ilaahay wuxuu kuugu bedelay maqcadan min aljanna meel jannada ah oo meel jannadaana qof waliba wuu leeyay meel naartaana wuu leeyay meeshii naarta waad seegtay imika kol haddaad kelmadii waafaqday halkaa jannadaad leedahay qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu uhi fayaraahumaa labada meeloodba u arkayaa jamiican iyagoo dhan halkii naartana u arki halkii jannadana u arkaya labadaba ishiisu way qabanaysa hadday doonayso jannaduna samooyinka ha ka sarrayso tan kalena toddobada dhulba ha ka hoosayso ilan tanna waxaa la yidhi waa ciliyiin caalamka koray saaranta wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun oo jannadiya tan kalena waxaa la asfala saafiliin meesha hoosaysuunbay igu sii hoosaysaa xagga hoosaa loola kacaya haddana labadiiba ilaahay wada tusaya macnaheedu markaa waa maxay marka lagu tuso balaayada aad seegtay iyo barkhadda aad heshay dee waxa weeye qofkii aad buu umahadnaqaya mas'alatu lkaafir gaalka iyo su-aashiisa aakhiro can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku waxau uhi ina alcabda idaa wudica fii qabri watawallaa canhu asxaabuh inahu la yasmacu qarca nicaalihim ataahu waxa u imanayaa innada jawaabteediiba ataahu ah ina alcabda addoonkii idaa wudica fii qabrihi marka iilkiisa iyo xabaashiisa la dhigee sidaa iyo sidaa ay noqoto ataahu malakaani baa u imanaya laba malag fa yuqcidaanihi marka intan hore dee waan waxaan iskugu kaa xidhayaa mubtadaha iyo khabarka marka addoonkii qabriga la dhiga asxaabtiisu ay ka tagaan ee uu maqlayo kabaha sanqadhooda innahu ataahu malakaani fayuqcidaani way soo fadhiisinayaan fayaquulaani lahu waxay odhanayaan maa kunta taquulu fii hada arajul ay muxamed marka muxamed hadalkoodiiba waa jumlatu muctarida haddaad aragta labadaa xariiq luqad waliba bantuationka waa iskaga mid ama waxaan loo yaqaano kayfiyaatu rasmiga habqoraalka luqadu waa iskaga mid labada xariiq bayna shartatayn waa jumlo muctarida oo lagugu fasirayo ninku waa kee maa kunta taquulu fii hada arajul iyagu intaasun bay odhanayaan laakiin ninku waa kee maxamed baa lagugu fasiray markaa فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق قال كي عطيسية قال كي قال لماذا قرصلي فيقال وحلورنا يا ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري انت سبوليتين ما قرنين كنت وحانها aquulu mid yidhaahda maa yaquulu naasu dadka waxay yidhaahdaan way sheegi jireen ninkan dadku laakiin intay yidhaahdaan baan odhan jiray intii ay odhan jireen uu odhan jiray maanta kari maayo waa munaafiqii xataa ashhaadanaya muxamedun rasuulullaahi odhanayey siduu berigii muxamedun rasuulullaahi u odhanayay iminka uma odhan karo ilaan odhaanshihii hore isyeelyeel buu ahaa ikhtiyaar maanta ma leh waa ijbaaran yahay markaasaa leey ma garanayo nacamlun baan ahaa buu leeyahay dadku waxay yidhaahdaan baan odhan jiray fa yuqaalu waxaa lagu odhanayaa laa darayta walaa talayt laa darayta allow aanad waxba garanin walaa talayta aanad waxba akhriyi karin qowlkana alla kuma karsiiyo qalbigaagana alla wax ma garansiiyo qowlkiiyo qalbigiiba waa lagaa xidho oo laga qufulay walaa talayta yaanad raacinna waa lagu fasiray talaa wuu raacay iyo wuu akhriyay labadaba uu noqdaa way noqotaa eraygu ilaahow aanad waxba garanin waxna akhriin intaasaa la odhanaya war kaleba ma jiraba uu fashilmay uma yudrabu waxaa lagu dhufanayaa darbatan bayna udunayhi hal darbad ayaa labada dhegood dhexdooda laga dhufanaya qolyaha qaarkood waxay ku sharxayaan xaggan hore wejiga ilaan xaggan horu ka fadhiyaa maragu marka wejigu dube halkaa labada dhegood udhaxaysa ee soo jeedka ayuu kaga dhufanaya waxaa kaloo suuragala siijeedka in laga dhufanayo siijeedkaana kasii waa gagabkiioo siijeedkaa u daran ayaa hal dubbe laga dhufanaya fa yasiixu wuxuu qaylinayaa sayxatan qaylo yasmacuhaa waxa maqlaya man yeliihi cidda ku dhow oo dhan hayru haqalayni oo aan ahayn labada culus jinkiiyo insiga jinkiiyo insiga labadaa culus waxaan ahayn waada ka baxda way maqlayaan man qatalahu badnu cidda markaa waxaa halkaa kaaga muuqday imtixaankaasaa dambeeyee waa inaad imtixaanka ka sii fikirtaa jawaabihiisa oo aad iminka sii qaybtaa oo aad ku xisaabtantaa dowladdaada iyo reerkiinna iyo ehelkaaga iyo adduunkaaga midna inaanu jawaabta wakiilkaaga noqonayn marka haddii aad meel u eexanayso iilkaagaasunu eexo waa inta laynagu kari laayay soomaali waa lagu kari laayay annaga iyo innaga siduu u leeyahay ayuu halkaa tegaya dabeetana gawaadhidunbay ka soo kaxaysanaya dee in badan baa dubahan dubbahan la liqsiinaya tolkii mee baasaboorkii mee jinsiyaddii meeday fashilaad ba ka dhacday man qatalahu badnu qofka calooshiisu disho qofka caloosha u dhinta un weeyi waxa uu leeyahay isaguna bushaaruu leeyi waase hadduu alla yaqaanyo iimaan ku dhintay dee can cabdilaahi bni yasaarin qaala wuxuu uhi kuntu jaalisan waan fadhiyey wa sulaymaan ibnu surad wa khaalid bnu curfuda labadaa ninna meesha way fadhiyeen waa laba asxaabi iyaguna asxaabtii rasuulka ka mida sala allahu calayhi wasalam fadakaruu labadoodii waxay sheegeen anna rajulan fadakaruu waxay sheegeen dadkii meesha joogay ee labada asxaabi la fadhiyey ayaa waxay sheegeen anna rajulan tuufiya nin in la oofsaday maata bibadnihi calooshiisa u dhintay nin cudur caloosha ahi dilay ayaa dhintay baa meeshii laga sheegay labada asxaabina way fadhiyaan fa idaa humaa mise markiiba waa labadoodiioo yashtahiyaani doonaya an yakuunaa inay noqdaan shuhadaa'a janaasati goobjoogayaasha jinaasadda markii layidhi qof baa dhintayba labadii asxaabi waxay isla garteen aan ka qayb qaadanna jinaasadda aaskeeda ishtihuuhu waa rabitaanka faqaala axaduhumaa lilaakhar midkood baa kii kale ku yidhi waa cilmiga laga dhex macaashay dadka saalixiinta markaad la fadhiisata xikmadunbaa ka soo burqata mid baa kii kale ku yidhi alam yaqul rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam horta nebigu soomuu odhanin man yaqtulhu badnu qofka calooshiisu disho macnaha caloosha u dhinta falan yucadaba fii qabri qabrigiisa laguma cadaabo horta soo saar rasuulku muu odhan faqaala alaakharu asxaabigii kalea yidhi balaa haa wuu yidhi marka faa'iidadaasaa laga helay sheekadii labada asxaabi qofku hadduu caloosha u dhinto waa shahiid waxaana loo rajaynayaa in laga daayo cadaabalqabriga cadaabalqabrigii haddii laga daayona waxaa loo rajaynayaa kii ka dambeyn inuu ilaahay ka daayo ashahiid can rajulin min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam ana rajulan qaala nin baa wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow su-aalan ku weydiiyo maa baalu lmu'miniin dadka mu'miniinta arrinkoodu waa maxay yuftanuuna fii qubuurihim xabaashooda lagu imtixaanaa ila shahiid qofka shahiidka ah oo imtixaankaa laga dhaafo mooyaane maxaa shahiidka looga soo reebay muminiintii kale muminiintii fitna iyo imtixaan baa ku dhacaya qabriga iyo su-aalo shahiidka waa laga daayay qaala markaa rasuulku wuxuu uhi su-aasha ah alla uma miine meel dhow buu ka soo qabtay wuxuu idhi kafaa bibaariqati suyuufi calaa ra'sihi fitna kafaa waxa ugu filan bibaariqati suyuuf seefaha hilaacooda calaa ra'sihi madaxiisa ay ka hilaaceen ayaa fitnatan ugu filan warwalalacda seefta fitna ugu filan buui ninkan madaafiicdii iyo hilaacii ka dulbaxay intaasaa imtixaankii ugu dhammaaday buui intaasoo rag badani ka firdhaday buu isagu usoo bareedhay oo isa soo dhex taagay meeshaa unkodaysa isweydaaranaya hubku kol hadduu usoo bareedhu isa soo dhex taagay imtixaankii waa loo qadimay buui kaha waa run wey in badan ile fulay oo dhami taasuu ka firdhale fulaygiina halka hor meeshu kolleyba imtixaan weyn leedahay fulaygiiba halkan ku sugaya buui imtixaanku kafaa fitnatan wey imtixaan waxa ugu filan bibaariqati suyuuf hilaacii seefaha calaa ra'sii madaxiisa ay ka hilaaceen iyo hubkii dagaalka iyo sanqadhii cadowga markaa dee kolba wixii lahayuunbaa sanqadh u leh markaa cadaabalqabrigii labadaa qofba waa shuhadaa shuhadadii waa laga daayay kii caloosha iyo kii jihaadka u shahiiday can safwaana bni umayata safwaan waa la garanayaa oo sanadkii sideedaad raggii islaamay buu ahaa waa geesiyaashii reer quraysheed nebigana calayhi salaatu wasalaam haba yaraatee wuxunbuu ka wariyey uu ka mid yahay xadiidkani qaala wuxuu idhi addaacuunu waalmabduun daacuunku qofku dilo iyo mabduunka qofka la yidhaahdo ee caloosha u dhinta waalxariiqu iyo qofka waalkhariiq iyo qofka biyaha ku hafta wanufasaa iyo gabadha dhalmada ku dhimata ama isku dhimata shahaada shuhadaa weeye shuhaada waa masterkiioo looga jeedo un bimacnaa ismi faacil shuhadaa u adar shuhadaa lagu tirinaya intaaba afartaa qoloba marka nufasaadu waxaynu hore usoo marnay walmar'atu bijamci gabadha jumci ku dhimata macnaha iyadoo uur leh dammatu lqabri wadaqdatu qabashada qabriga iyo tuujintiisaa la sheegi sida looga nabadgalaa inay adagtay taasina inay dad sugayso aakhiruu war jiraa dammatulqabr waxa weeyaan waa tuujinta qabriga wa daqdatuhu iyo gujinta macnaha feedhaha oo dadka uu isu weydaariyo qabashada iyo qarxinta uu qofka qabrigu qarxinayo can ibni cumara can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau idhi haadaa ninkani asxaabi buu tilmaamaya rasuulku la odhan jiray sacdubnu mucaad wuxuu ku shahiiday dagaalkii la odhan jiray reer bani qurayda waa ninkii xukumay buu ahaa qaswat laxsaab ayuu ku dhaawacmay go-aankii markuu nimankii yuhuuddaa go-aankoodii uu nebigu u wakiishay gaadhayna waa kii shahiiday salaadiintii reer madiinuu ka mid ahaa sacdubnu cubaada iyo sacdubnu mucaad labada suldaane u waaweyn bay ahaayeen marka laga tago gaalkii munaafiq ahaa ibnu saluul nebigay soo dhoweeyeen islaamkana way qaateen niman aan da' weyneyn bay ahaayeen da' yaryar laakiin intay yihiin ka waaweyn oo rag oo dhan ka hiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam yuhuuddii iyo mushrikiintii iyo kuwii kaleba ninkaa isaga ah oo nebi maxamed oo jooga ayuu garsoore u noqday oo siyaasaddii caalamiga ahayd ee muslimiinta iyo gaalada udhexaysu nebigu gacanta u geliyay suu ihi go-aanka maanta adaa leh oo go-aankaygaasi miyuu ku fulayaa buui gaal iyo muslimba go-aankan muslimka ku rida iyo kuwan gaalada ku ridaaba miyuu fulayaa wuu fulayaa buui maanta halkii nebiga adaa u taagan oo ilaahayna ku wakiishay anna aan ku wakiishay waa kii go-aanka ku riday lix boqol oo bani aadam in qoorta laga jaro yuhuudda ah halkiibaa la israaciyey lix boqol iyo konton ba godada loo wada qoda buui kaarqabayaasha kurtaa laga wada xaadho markaa kadib uu xididkii dhiigu furmay oo isu dhintay ninka caynkaas bal eeg wuxuu idhi haadaa ninkani ninkaasuu nebigu tilmaamaya sacab alladii ninkii weeye taxaraka lahu lcarshu ilaahay carshigiisaa u dhaqdhaqaaqay carshuraxmaan ayaa isagoo ku faraxsan inuu caalamka kore usoo baxay ruuxdiisu ayuu ku farxay wa futixat lahu abwaabu samaa samada albaabadeediina waa loo furay wa shahidahu jinaasadiisii waxaa goobjoog ka noqday sabcuuna alfan min almalaa'ika toddobaatan kun oo malag ninkaa isaga ah laqad dumma dammatan hal mar buu qabrigu qabtay uma furija canhu dabeetana waa laga fujiyey hal mar buu qabrigu feedhaha isu weydaariyey intuu ku dhegay markaasaa ilaahay ka fujiyey riwaayooyinka qaarkood baa aanan hubinin inay sanadkoodu daciif iyo in kale ayaa waxay tilmaamayaan in kaadida wax kaga duulduuleen cadaabulqabriga ummadda intiisa badanina kaadidu ka yimaadaa siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ku tilmaamay wa ama alaakharu fa kaana laa yastabri aw laa yastatir min albowl kaadidaanu iska hagaajin jirin marka ma odhan karno kaadidaa ku badnayd asxaabigana laakiin aahaarta qaarkood ayaa waxay tilmaamayaan in kaadida wax ka soo gaadheen dabeetana darbadaa qabrigu ugu dhuftay marka cadaabalqabriga iyo qabashadiisa in laga sii baqdo ayaa uu dhiiri gelinayaa xadiidkan rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo inay kaalin weyn ku leedahay dahaarada qofka muslimka ah wallahu aclam